adeer aniga waxaan u arkaa in shaqadaasu ay tahay midii loo soo diray inay diinta la dagaalamaan oo ay shareecada la diriraan dadkan tii loo tababaray oo loo keensaday inay tahay baan u arkaa wax cusub oo hadda ay la yimideen maahe markii horeba wax loo soo diray bay ahayd haddana waxaa marka fursaddan ay uga faa'iidaysanayaan ay gaaladu dhamaashaan ay gaaladu dhammaanayso cudurkan dadka ka doocdaacay oo adduunyado dhan hadda ay ka qaylinayso ee uga sii faa'iidaysanayaan sidaasee marka dugsiyadii qur-aanka oo dhan ay yidhahdeen hala xidho masaajidii laguma tukan karo waxaasay akrinayaan marka waxaa weeye waa gabaad ay u heleen dadkii muslimiinta markay u tabar waayeen oo ay diideen dadkii inay diintooda ka fuqaan inay kusi ad adkaadaan mahane yaa waxaa loo isticmaalay hadda in cudurkan dilaacay oo iyaga dhexdooda ka dilaacay oo ilaahay ku salliday inay ummadii uga dhigaan in la kala fogeeyo oo dugsiyadii la kala xidho oo islaslaamintooda laga cararo oo kan la sameeyo marka arrintani waa mid ay uga faa'iidaysanayaan jirada iyaga alla ku salliday ee ku dhacday waana shaqadii loo soo diray haddii fursad bayna u haystaan baad moodaa dadka muslimiinta marka inay arrintaa ku baraarugaan aad baan u jeclaan lahaa marka waxaad leedahay dowladda federaalka shisheeyaha soo faray in dugsiyada qur-aanka kariimka ah la xidho
ha shaki kuma jiro nimankan dawladda federaalka lagu leeyahay annagu federaaleysin maba qaadan karro dal muslimiinaan nahay oo hal diin iyo hal dal iyo dal keliya leh oo ummad wada dhalatay ah wax federaal layidha annagu maba qaadan karra marka horeba wixii loo sameeyo federaalkan ee dalka iyo dadka loo kala googooyo waxay ahayd in qolobo geed intii lagu xidho waxay iyada rabtaan loo yeedhiyo dadka iyaga ay soo dirsadeen in dadka loogu soo gabado si diinta loogala dagaalamo waad aragto haddii hadda magaalooyinka iyaga joogaan nimankan federaalka lagu sheegayo iyo nimankii soo dirsaday meelaha isla joogaan waad arkaysaa dad si loogala dagaalamaya diinta diishash iyo balaayo iyo qolo walba inta guriga wax loo geliyaa banooni heeso dahaallo xun oo maxay ahayd ummadda lagu fasahaadinhayo wax allaaliya wax diin la yidhaahdo oo dhanba in lagala dirirayo kuwii dhulka socday ee maamul baan nahay lahaa ee gaaladu ay soo dhisatay waad aragtay sidii dadkii sunnada ay ka muuqatay ay ula dagaalamhayaan ay ulaynhayaan gabdhihii muxujabaadka ahayo oo sharafta badnaa sida dharka looga fiiqhayo ee loola diray marka tani waa fursad ay heleen gaaladan iyo kuwa soo dirsaday nimankan ay federaalka lagu sheelahay dawlad kusheega ah dawlada waddanka kama jirtee waa fursad ay u heleen dadkan muslimiinta ah oo diintooda kula dagaalama marka waa la faray waxaan la farina kuma dhaqaaqi karaanba nimanka waa niman la xukumo oo gacan niman shisheeyaha gacantood ku jiro nin waliba nin baa keensaday ninkii keensaday wixii uu u diray waxaan ahayna ma qaban karo mana diidi karo marka waa arrin loo soo diray oo ay fulinhayaan wey in dugsiyada la xidho masaajida la xidho madaarista waxbarashada diinta ilaahay lagu barahay oo dhan la xidho gabdhaha dharka wanaagsan ee diinteedna qabta shareecada islaamka qabta ee badan cawradooda asturay dharka laga fiiqo waxaas marka heesihii iyo qurunkii iyo surwaayadihii iyo wixii loo soo noqdo wax loo soo diray weeye marka waa wax lasoo adeegiya xaqiiqadii waa saas nimanka waa loo diray arrintan mana diidi karaan baadilka ay wadaan ba ka hor imaanaysa haddii ay nimankanu yidhahaan shareeca islaam baan ogeynaa sidii loola dagaalamay nimanka mujaahidiinta loola dagaalamaya xaqiiqo waayo nin aan iyaga tooda wadina nimankan gaalada raalli kama noqonayaan inaad diintooda ay ka xoogsiirtaan ooy gaalnimada muujiyaan ooy gaalnimada ku dhaqmaan oo tubaakada iyo xashiishka iyo khamriga la cabo oo naagaha banaanada lagu fuulo oy naagahu dharka dhigtaan oo xaaraan oo dhan la dhex dabaasho midda ay raalli ku noqonayaan gaaladana waa midda ah nimankan marka haddayna arrintaa gaalada ay raalliga ka tahay ayna fulinin ma sii joogahayaan meesha khadkaa laga bixina iyagoo dhan inay marka gaaladu waxay raalli ku tahay keliya ka shaqeeyaan maslaxadooda iyaga adduunya ay ku arkeen aakhira nimankan shuqul kuma leh nimankana lama dhihi karo niman muslimiin hoormaaha weeye mar horeyba diintani ka xuursiirteen gaalnimaday doorteen nin waliba dhalasho gaal buu wataa ingiriis baan nahay maraykan baa nahay holandi baan ka imid halkanaa nahay nin ba soomaali baan nahay muslim baa nahay dalkan aan u dhashay dalkan waa dadkaygii maxaa lagu dhibaataynaya lagu haystaa dalkan anigaa iska leh maxaa lagu haystaa nin dhahaya oo ama dhihi karaayo kuma jiro iskaba dhaaf diin ay ka hadlaan xataa inay yidhaahdaan dalkan iyo dadkan annagaa mas-uul ka ah dowladna annagaa ummadda u ah maxay dadkani noo qabanhayaan maxaase dadkan loo laynaya ummaddaa la laynhaya taayirka baabuurka inta la mariyo laamiga lagu masaxa laga tegayo qofkani maxaa lagu dilay nin dhihi karaa kuma jiro iska dhaaf diin ay ka hadlaan iyo dadnimo ay u hadlaan midna laga arki mahayo marka nimankaanu diinta inay la dagaalamaan ba adeer macaana loo soo diray waana u tarbiyeysan yihiin gaaladuna sidaasay raalli uga noqon kartaa kamana hadli karaan waxay gaaladaa usoo dirtay waxaan ahayn kama hadli karaan xaaraan bay karta lagana sugi maayo madaxda dowladda federaalka waxa ay dadka soomaaliyeed u sheegaan inay horumarka diinta iyo dalka iyo dadka ka shaqaynayaan ficilkooda iyo qowlkoodu marka waa iskhilaafsan yahay maxay tahay sababtu wax ka jiraaye ma jiro adeer wuxuu yidhi afwa afwaakee meel la kacaamay buu qofkan afka hadduu qoyan yahay wuxuu rabo ku hadlayaa in dadka wax loo qurxiyo oo wax fiican ay u sheegaanoo waxay ku dhaqmahayaan waxaan ahayn dadka u sheegaan si ba- bilcagsi ah inay dadka wax u sheegaan haddii ayna dadka sidaa u soo marin oo wadadaa dhuuban oo beenta aynan u soo marin dadku raalli ka noqon mahayaan waana dareem dulbay dareemhayaan marka waxa weye nimanku waxay u tarbiyeysan yihiin si aynan dadka wax magarataba fahmi karin nin diinta ilaahay wax ka yeelan aqoon leh oo muslima oo waxgarad ah mooye si aynu fahmi karin dadka gaalaysiinta loo gaalaysiin si ayna dadku wada fahmi karin bay nimanku warka u sheegayaan ee meeshana dawlada kama jirto maraykan iyo etoobiya ka taliya iyo ingiriis iyo yuhuud dadkuna inta badan hadda waa baraarugsan yihiin in diinta lala dagaalamayo oo masaajida la xulahayo gabdhaha muxajabaadka dharka laga dhihayo nin walba waa ujeedaa marka dawlad wax la yidhahda meesha kama jiro dadka waxay u sheegahayaan iyo waxa loo soo dirana wax isu dhow maaha annaga dawlad baa nahay waxaa la yidhahaa barwaaqa idin gaadhsiinaynaa kanaan samaynaynaa waxay afka ka sheegahayaan ee midiyaha soo marinayaan iyo wax ay qaban hayaan wax isu dhow maaha wax ay qaban hayaan wax muuqdo waaye waxay sheegahayaan laakiin inay been tahay la qofka walba oo wax garanaysaa dareemaysa Ah, maxay aaway waxay sheegahayaan may qabtaan aa dalka ay maamulaan oo gaalada ay gacantooda ka bixiyaan maxaa uganda iyo burundi iyo etoobiya noo keena hadday iyaga dawlad yihiin oy ciidamo haysaan oy mas-uuliin yihiin oy madaxweyne iyo ra-iisul wasaare iyo wasiire yihiin maxaa iyo waxay wixii kale oo maxay urunkaa sharciday sharci daysiinta lagu sheegahay hadday niman iyaga ismaamuli karo oo eh, waxna diidi kara waxna qaadan kara yihiin maxaa kuwan u keenay maxay kuwan uga hoosgabanaya ma mari karaan hal dariiq oo iyaga maxaase wadooyinka looga kala xidheer dadka ma- ay- ay waa naamulayna ay lahayn meelay ka adeegtaan bay lahayn dukaamadaa laga wada xidhay dekedihii baa la qabsaday eerboodhihii baa la qabsaday meel ummadda u fiyow ma jirto dadki maalin baa lalaynaya meel walbay ku silacsan yihiin nin ka hadlahaya waxaa arki maysid gaal burundaysa maanta haddii la dilo ama min yuhuuda lasu la qarxiyo meel ku baktiyo waan ka xunnahay bay la soo boodahayaan ninkaas marka dadka waxaa u sheegahaya wax ay qaban hayaan ay muuqato waxay miidiya ka sheegeen wax cid ay ku soconaysaa ma jirto ilaa waxay qaban hayaanba waa muuqato banaanka yaallaba ugu dambeyn waxaad la socotaa in dowlado shisheeye ciidamadoodu waddanka duulaan ku joogaan sidoo kalena maamulada jira ay yihiin kuwo shisheeyaha qudhiisa uu dhistay si danihiisa uu u oofsado maxaa la gudboon dadka soomaaliyeed ee muslimiinta ah ee ciidoodii la qabsaday wax iska cad weeye dadka soomaaliyeed ee la kala qaybiyey ee somalilan puntland jubbaland hibeland galmudug kan galbanfur loo bixiyey waxaan la gudboon in xooggoodii baa la kala wiiqay dadnimadoodii baa la kala qaybiyey si diintooda looga tirtiro dalkooda khayraadka dalkooda yaalla loo qa- loo qaato dekedoodii eeraboodhoodii loo qaybsaday dadkaas marka iyaga heesaa loo kala qaybiyey ee indhaha saarahay ee jufo jufo la isugu dilay ee hubka la isugu dhiiray waxaa u bu- la gudboon oo keliya waddada keliya u furan waxaa weye inay hubka ay gacantooda ku jiro inay iyaga kula jeedsadaan dhibaatada meesha ay nooga timid waa nimankaa nagu soo duulay cid kale oo naga dhibaato noo keentay ma jiro annaga waan isxallin karraa waan wada hadli karraa waan sheekaysan karraa waan iska- diyadan kala qaadan karraa shariicada islaamkaan ku kala baxaynaa kitaabka ilaahay baa meesha yaalla nimankaan marka inaan nimankaan iska horwareejino shacabka soomaaliyeed ee muslimiinta inay nimankaasu la diriraan oo iska horwareejiyaan oo iyaga maslaxadooda usoo ka taysadaan waxaan ahayn ma jiro dalkana xaqiiqadii dhabta waxa adeer kitaabka ilaahay waxaan ahayn oo lagu maamuli karaa ma jiro dastuur iyo waxaanaan shuqul kulahayn oo aan aqoonin oo gaalo soo min laga soo minguuriyo waxba ku socon mahayaan taangi iyo diyaarad gaala soo dirtayna annagaa nalagu mashquulinayaa si khayraadkeena iyo waxayna loo gurto nimankaas iyaga ah markaas in lala dagaalamo shacabka soomaalida muslimiinta waxaan ugu baaqaynaa haddaan nahay odayaashoodii in nimankaa lagu jeedsada iyaga lala dagaalamo inaan dagaalano waxaan ahayn oo maslaxada inoo furan ma jiro dalkeen iyo dadkeen iyo diinteedna waxaan ku badbaadi kartaa inaan hubka qaadano cadowga ilaahay ee nagu soo duulay ee cudurka muslimiinta nagu soo duulay ee dadkeen ilmaheenna waxbarasho la-aanta dhigay ee khayraadkeenna guran hayo ee ilmaheenna jaamacadaha ka baxay iyo kuwii dugsiyada ka baxayba baagamuudada ka dhigay ee dadkeenna qaxootiga ka dhigay iyagana noo soo shaqo tegey nimanka iyaga inaan la dagaalano oo hubka qaadano waxaan ahayn oo maslaxada oo inoo furan ma jirto shacabka soomaaliyeed marka waxaan leeyahay waad u jeedaan wax idan ka qarsooni ma jiro walaalayaa ilaahay ka baqa nimankana aad iska horwareejinaan leeyahay